halkani waa washington lantaafka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa nooga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo afartanka mitirban hirarka efemyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo internetka v o a somaly com
habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeen isniina labada bisha maaj sannadka labada kun iyo shan iyo tobanka kuna soo dhowaada barnaamijkii wacyigelinta dabaysha iyo madadaalo qayb ka ah barnaamijka waxaana idiin soo jeedinaya maxamed cabdi sandheere iyo anigoo ah xuseen barre
mid aad u qaaliyo aad u wanaagsan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caafimaad ahaan ayuu leeyahay bulshadeenna iyo ta adduunka iyo caalamkao dhanba waayo xanuunka waa xanuun aafaa oo naafo ku keena carruurta islamarkaana disabilitygu ay usii socotayla noloshooda qaarkood marka maadaama uu dhibkaa leeyahay faa'iidadiisa in dallacel jira muhiim bay noo tahay dhammaan
kaasi waxa uu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo ka hadlaya ahmiyadda ay bulshada soomaalida u leedahay in laga dabargooyo cudurka dabaysha barnaamijka wacyiminta gelinta dabaysha oo mawduucaasi ku saabsan ayaad goordhow maqli doontaan qodobada kale dhegaystayaal maqli doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan ka imanaysa magaalada beledweyne qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan xubintii wacitaanka ee barnaamijka cudurka ka hortagga cudurka dabaysha kaalmihii sugaantii weliba qodobo kale marka horese warkii caalamka xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka john kerry ayaa qaramada midoobay ku booriyey in baadhitaan lagu sameeyo xadgudubyo ka dhana xuqul insaanka oo ka dhacay bariga dalka ukrain gaar ahaan deegaanada ay gacanta ku hayaan dagaalyahaniinta jabhadda goonigosadka ee ruushka uu taageero kerry ayaa sheegay in deegaamadaasi lagu dilay haween iyo carruur iyadoo qaarkood la jir dilay la faraxumeeyey sidoo kalena kuwo kale la afduubay oo sii deyntooda lagu xidhay madax furasho keer ayaa sidoo kale sheegay inay arrintan ay u taalo guddiga xuquuqul insaanka ee qaramada midoobay inuu ilgaara ku eego islamarkaasna cadaaladda la horkeeno dadkii galay dembiyadaasi xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha xuquuqul insaanka ayaa sheegay in lix kun oo qof ay ku dhinteen dagaal ka socda bariga ukrain tan iyo bishii abriil ee sanadkii hore kaasoo u dhexeeya ciidamada dowladdaasi iyo dagaalyahanada jabhadda goonigosadka ee uu ruushku taageero
ciidanka dowladda ciraaq iyo maleeshiya oo ay isgarabsanayaan ayaa weerar ku qaaday magaalada tikriid kaasoo ay ku doonayaan inay dib ugu qabsadaan magaalada tikriid oo ay haystaan kooxda daacish saraakiisha militariga ciraaq ayaa sheegay in magaalada tikriid ku qaadeen weeraro dhinaca cirka ah halka ciidamada dhulkuna ay ku sii siqayaan jihooyin badan oo laga galo magaaladaasi tikriid iyadoo ururka daacish gacanta ku hayo magaaladaasi tan iyo bishii lixaad ee sanadkii hore ra-iisul wasaaraha ciraaq xaydar al cabaadi ayaa sheegay in howlgalkani ay shalay bilowdeen isagoo safar ku tegay magaalada samara si uu u indhoindheeyo howlgallada ururka daacish looga saarayo magaalooyinka tikriid iyo magaalada ama gobolka salaaxudiin
xogayaha arrimaha dibadda maraykanka john kerry ayaa difaacay dowladda israa'iil xilli uu ka hor hadlay golaha xuquuqal aadamaha ee qaramada midoobay waxaana uu sheegay in si aan la iska indhatiri karinin diiradda loo saarayo israa'iil difaacidiisaasi israa'iil ayaa imanaysa iyadoo dhinaca kale ra-iisul wasaaraha dalkaasi uu khudbad u jeediyey koox u dhaqdhaaqda danaha israa'iil ee magaalada washington isagoo berri khudbad u jeedin doona aqalka koongareeska maraykanka hadal uu ka jeediyey magaalada geneve ayaa kerry waxa uu sheegay in doorka qaramada midoobay guddigiisa xuquuqda aadamaha uu yahay iftiiminta xadgudubyada balse waxa uu dhinaca kale isweydiiyey waxa israa'iil loola beegsanayo qaraaro isdabajooga sida uu hadalka u dhigay
halkaad weli dhegaystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a gaar ahaan barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha iyadoo dhowaan qaramada midoobay ay shaacisay in lixdii bilood ee lasoo dhaafay aan lagu arag kiis cudurka dabaysha ah guud ahaan dhulka soomaalidu degto ee geeska africa ayaa waxaa aragtidooda arrintaasi ku aadan iyo sida weliba loo suulin karo cudurka ka hadlay qaar ka mida qaybaha kala duwan ee bulshada waryaheena magaalada muqdisho xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan inoo soo diray qaybo ka mida takhaatiirta aqoon-yahanada waalidiinta iyo dhallinyarada magaalada muqdisho ayaa markii ugu horreysay ka hadlay aragtidooda ku aadan qaabka guud ahaan geyiga soomaaliya looga suulin karo cudurka dabaysha iyo sida loo xajin karo guulaha ilaa iminka laga gaaray cudurkaasi oo ay ugu weyn tahay in muddo lix bilood ah aan gudaha soomaaliya laga helin kiisas ku saabsan xanuunka boolyo doctor ibraahim cabdi xasan waxa uu ka mid yahay takhaatiirta ka howlgasha magaalada muqdisho waxaana uu v o a uga waramay aragtidiisa ku wajahan habka cudurka boolyada looga ciribtiri karo dhulka ay soomaalidu degto waxyaabaha loo baahan yahay waxaa weeye in cudurka boolyada si loo suuliyo in marka hore bulshada ay iskaashato sidoo kaleeto in tallaalada oo rasmiga ah lo si buuxda in loo dhaqangeliyo in bulshada si buuxda ay ugu qayb gasho participation rasmi ah ay ka samayso magaalooyinka iyo sidoo kaleeta meelaha kale oo magaalada ka baxsan oo baadiyaha iyo degmooyinka iyo tuulooyinka gobolada qaybihiisa kala duwan marka bulshada inteeda kaleeta oo aqoon-yahankana in ay gaarsiiyaan dadka oo ayaga loogu talagalay sidoo kaleeta seminaarada iyo treenadana ay ku qaataan oo ay ku bixiyaan si focus loo saaro in cudurkaasito si direct ah loo suuliyo waxaa ugu horeeya number one ah dhakhaatiirta bahda caafimaadka guud ahaan waa bahda oo mas-uuliyadda ugu xoogan ay ka saaran tahay in ay ka hortagaan oo ay suuliyaan sidoo kaleeto bulshada qaybaheeda kala duwan culimo awdiinka waxgaradka in ayaguna ay dadka ku booriyaan ilaan waa dadkii warkooda ay dhegeysan lahayn oo dadkii warkooda ay maqlayeen oo warkii ugu dambeeyey iska lahaa marka sidoo kaleeto in ayaguna ay ka qayb qaataan oo doorkooda rasmiga ah ay ciyaaraan oo bulshada ay ku wacyigeliyaan oo awarenesska ay siiyaan sidoo kale ridwaan xaaji maxamed oo ka tirsan waalidiinta soomaaliyeed ee ka welwelsan halista boolyadu ay ku hayso qaybaha bulshada gaar ahaan dhallaanka da-doodu ka hooseyso shanta sano ayaa sheegay in cudurka lagu suulin karo iyadoo lala yimaado iskaashi iyo wacyigelin joogto ah oo ay ka wada qayb qaataan dadka iyo hay-adaha ku shaqada leh xanuunkani xaqiiqadii marka la fiiriyo cudurkaasi waxa weeyaan waa cudur africa ee mushkilo weyn ku haya dhibaato weyn waxa looga zuulin karana waxa weeyaan in dadku ay sameeyaan ka hortag dadaallo badan in dowladdii iyo waalidkii iyo dhakhaatiirtii iyo shacabka qaybihiisa kala duwan ay iskaalmaystaan saxaafadda dhammaan kabacdina dadkii la siiyo irshaadaad la hanuuniyo qaabka looga hortagi karo xanuunkaas si ilmaha yaryarka ay uga badbaadaan dhibaatooyinka xanuunkaasi uu leeyahay waxaa la qaban karaa xaqiiqadii marka la fiiriyo waxaan waa xanuun xanuunaduna adduunka way ka dhacaan mar kasta xanuun kaste markuu dhacana waxaa la fiiriyaa qaabka uu fidaya iyo asbaabta uu ku fidaya ayaa la fiiriyaa kadibna waxaa la aadaa xanuunka qaabkii looga hortegi lahaa sida looga hortegi karo iyo qaababka looga hortegi karo iyo qaabkii yacni dadku ay adeegsan lahaayeen markay ka hortegayaan xanuunada marka la fiiriyo xanuuno badan baa adduunka soo hori jiray oo afrika xitaa ku bannaan jiray oo intii lala dagaalamay laga cirib tiray africa kanna waxaa is leenahay ayana haddii juhdi badan la bixiyo dadaal badan la muujiyo ummaddu ay isu tabto soomaaliyeed iyo caalamka iyadoo la kaalmaysanayo in isna laga takhallusi karo oo laga gudbi karo dadka ka hadlay hanaanka looga xoroobi karo waxyeelada cudurka boolyada islamarkaana lagu dabarjari karo ayaa waxaa ka mid ah cabdiraxiin cabdi cilmi oo ka tirsan dhallinyarada magaalada muqdisho ee la shaqeeya howlwadeennada tallaalka ee degmooyinka gobolka banaadir
qof kasta wuu garanayaa cudurka boolyada dhibaatada uu sababo waa cudur naafas naafo ka dhiga caruurta iyo dadka waaweynba oo aan dawo lahayn marka waxyaabaha looga suulin karo waxaa ka mid a in wacyigelin laga sameeyo bulshada loo muujiyo halista qof kastana uu ku baraarugo in ay qaataan dadku talaalka cudurka boolyada oo aada iyo aad aan uga mahad celinayno xiliyadii burburka aan ku jirnay hay-adan unicef iyo w h o talaalkaas ay sida lacag la-aanta bulshadeena ay u siinayeen iyo wacyigelin guuda bulshada ah waa arrinta ugu muhiimsan aan is leeyahay waayaa lagu suulin karaa cudurkan boolyada ee hadda waddankeenna muddo lix bilooda laga waayay runtii in fara badana ummaddu hadda ay baraarugtay waagii hore waxaan xusuustaa markii dhibic boolyaa la dhaho cunuga waa la siinayaa talaalka habar kasta ay ka carari jirtay markaas markii cudurkii uu ku dhaco cunugiina ay u shallayn jirtay marka hadda wacyiguu isbedelay ilmihii hadda waxaan aragnaa markii uu bilowdo kambaynka ama ololaha talaalku in ilmihii goobihii talaalka la keenayo lalana shaqaynayo mataqaanaa dadkii wax talaalayay waana arrin aad iyo aada muhiim u ah waxaana sabab u ah ayaan isdhigi karaa wacyigelinta cudurkan oo korortay marka dadaalkaas haddii lasii badiyo waa la suulin karaa cudurka hay-adaha w h o iyo yunisef ee qaramada midoobay ayaa dhowaan soo saaray warbixin ku saabsan in cudurka boolyada muddo ku siman lix bilood aan lagu arkin soomaaliya arrintaasoo ah lubin lagu faani karo oo u soo hoyatay shacabka soomaaliyeed haddaba su-aasha isweydiinta mudani ayaa waxa ay tahay sidee lagu xajin karaa guulaha ilaa iminka laga gaaray la dagaalanka cudurka dabaysha waa kan cabdinaasir cali maxamed oo ka mid a aqoon-yahanada magaalada muqdisho waxay ila tahay in haddii dadku ay ku baraarugaan oo baraarug uu jiro ayna isu geeyaan maskaxda isu geeyaan in guulahaas la xajin karo matalan bulshada qaybaheeda kala gedisan waalidiinta maamulaadka iskuulaadka meelaha carruurta ay ku kulmaan isbitaallada bulshada rayidka ah haddii baraarug baraaruga inuu jirana waa moodaa haddii baraaruggaas la adkeeyo oo dadka mataqaanaa laga hadlo arrintan arrin laga hadlo laga dooda ay noqoto iskuulaadkuna ay qayb ka qaataan waalidiintuna ku baraarugaan waxay la tahay mataqaanaa in in in la adkayn karo guushaas in uunan soo laaban booliyana in la suuro gelin karo wadamo badan oo laga suuliyna waa jiraan oo dib ugu soo laaban waa laga yaabaa marmarka qaar ina dhacdo case oo stranded ah oo iska soo lumay laakiin in guushaas la adkayaabo i think dadaal waxay u baahan tahay un just mataqana wacyigelinta bulshada la wacyigeliyo iyo bulshadoo laga doodo oo mataqana markasta ka hadasha oo aan laga seexan oo aan la isdhigan la yihahdo mataqana geedkii waa waa baxaye aan mataqana inaan la dhihin inbay u baahan xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haddaba cudurkan dabaysho la dabargooyo lagana dabargooyo dhulka soomaalidu degto ahmiyad intee leeg ayay leedahay waryaheena magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa su-aalahaasi weydiiyey doctor ciise cabdi jaamac
doctor ciise cabdi jaamac ugu horreynba haddaan su-aasha waraysa ku weydiiyo ahmiyad intee leeg buu leeyahay in uu maqnaado amaba la dabargooyo cudurka dabaysho ahmiyad aada u qaaliyo aada wanaagsan bulsho ahaan iyo dhaqan ahaan iyo caafimad ahaan ayuu leeyahay bulshadeenna iyo ta adduunka iyo caalamka o dhanba waayo xanuunka waa xanuun aafaa oo naafo ku keena caruurta islamarkaana disabilitygu ay usii socotay noloshooda qaarkood marka maadaama uu dhibtaa leeyahay faa'iidadiisa in de la cirib tiraa muhiim bay noo tahay dhammaan bulshada oo dhan waayo markaynu eegna imanka tusaale ahaan oo kale somalilan oo kale muddo toddoba sanadooda laguma arag deegaanada soomaaliya oo kale iyagana dhowrkii bilood ee ugu dambeeyey lix bilood wax ka badan laguma arag sidee loo sii xajin karaa in maqnaashiyaha uu maqan yahay cudurkii ee uu ka maqanyay deegaanadii soomaalida muddooyinkii ugu dambeeyey sidee loo sii xajin karaa amaba loo sii ilaalin karaa inuu saa ku maqnaado su-aal aada wanaagsan weeyaan haddii aan ku noqdo sida loo xoojin karo ama laga wada shaqayn karo horta bartnershipka ugu muhiimsan oo wada shaqaynta hay-adda caafimaadka adunka who iyo wasaaradda caafimaadka oo kale iyo wada shaqaynta shaqaalaha caafimaadka iyo siday uga warhayaan iyo tababarka ay qaateen iyo la socodka halkau maraya xaaladda halkay marayso mar waxaan xasuustaa khibradeyda labada kun iyo saddexiy tobankii maraan ka shaqaynay dhakhaatiirta bilaaxidda ayaa case laga shakiyay saas lagu arkay laascaanood markii nairobi loo diran caseki waa la waayey haddana maadaama kaysas badan lagu arkay geeska ama gobolka oo kenya iyo soomaaliya haddana kama marnin islamarkaana waynu nugulnahay weli markaa waxa weyaan inaynu sii xoojino shaqadeena aynu wadno tusaale ahaan strategiyada talaalka haatan qaranku wado iyo tanay hay-adu la wadaan iyo wada shaqaynta shaqaaluhu ahamiyad aada u weyn bay u leedahay imanka tusaale ahaan oo kale maxaa looga baahanyay dhinacyada iminka aan soo tilmaanay hadday noqoto shaqaalihii oo kale hadday noqoto hadday wasaaradii oo kalena hadday noqoto hadday hay-adii oo kale noqoto tallaabooyin nooceeya looga baahan yahay si arrimahaasi loo sii adkeeyo bismillahi raxmaan raxiim tallaabooyinka ugu muhiimsan ee aadka u qaaliga markasta lagu celceliyo waxaa ka mid ah in health education ama da shaqaalaha wax la baro iyo dadweynahaba teeda labaad shaqadan waxa weya shaqa communitiga in dadka la baro faa'iidada talaalka wuxuu leeyahay waxaa kaloo ka mid ah civil society-du inay iyo dadka influentialka siyaasiyiintu iyo wadaadada masaajidada iyo shooqokhdu inay qeyb muhiima ka qaataan wacyigelinta talaalka oo aada u muhiima islamarkaana faa'iido weyn u gaari karta iyaguna ay gaadhayaan bulshada inteeda badan waxaa kaloo aan ilooyey oo ah aada u muhiimsan roolka mediada oo ah ugu muhiimsan yani mass mediada oo ah lagu gaarsiin karo dadkii wacyigelintii tusaale ahaan wacyigelin la-aantu waata keentaa inta badan wadamada uu kusoo noqdo in aanay magaranaysaa wacyigelintu yar tahay islamarkaana ay roolka ay mediadu leedahay uu mar kasta ka badan yahay kuwa kale yani sidii looga ciribtiri lahaa ama dadka loo gaarsiin lahaa ama loo gaarsiin lahayo yani faa'iido badan oo ah n bulshada oo kale waa mujtamaca ugu badan inta badan howlwadeennadii caafimaadku n ay waajahayaan mas-uuliyiinta ay u adeegayaan isla markaana n ahmiyadda ay tahay in iyaga ahmiyadda la saaro loona adeegayo de ubadkii iyo wixii o dhan gacanta ku haya n ahmiyad intee leeg bay leedahay bulshadu in ay fahanto faa'iidada uu leeyahay tallaalku iyo weliba ka wada shaqaynta iyo ilaalinta n cudurkani si u ahaado mid dabarka oo aan dib loo arag wada shaqaynta guud oo ah ta ugu wanaagsan ayaa waxay noqonaysaa inay gacmaha bulshada isqabsato isla markaana ay talaalka dhinac ka wada istaagto fahantana muhiimadiisa maadaama aqoon daradu ay tahay waxyaabaha dib u dhiga ama baajiya ama tagacaadiya in uu talaalka dadka la gaarsiiyo waxaa ka mid a taabuuga ama meydka oo yani fikrada qaldan ee talaalka ka baxa ayaa noqonaya in dadka laga waacigeliyo isla markaana bulshada inteeda badan aqoonta talaalka loo dhigo haddii telefishon noqoto haddii radio noqoto yani oo aada loo dhaadhiciyo waxaana la baro isla markaana yani community awareneskeedu kor u kaco oo dadka la baro faa'iidadiisa isla markaana hooyada iyo aabuhuba yani ay isgarab istaagaan xanuunkan la baro booliyo tusaale ahaan dabaysho iyo caruurta tusaa sawira la tuso isagoo qalalkii keenaya ama keenaya naafanimadii yani iyo faa'iidada talaalka uu leeyahay yani iyo khasaaraha ay keeno meelaha wadamada tusaalahaan bakistan oo kale ama nigeria boko haram meelaha ay haystaan waa meelaha adduunka markasta ay kusoo noqdo ama soomaaliya waa meelaha uu kusoo noqdo yani xanuunku markii cid loo geli kari waayo aqoon darra iyo nabadgelyada la-aanta yani waxaasoo dhan waxa hortaagan laakiin in dadkii la baro aqoontii oo loo sheego oo yani dhakhaatiir iyo bahda caafimaadka iyo miidyadu iyo dowladdu ay iskaashadaan ay muhiim tahay diyaan la arkin cudurkii oo yaanu bulshadii gudaheega badooyinka ugu dambeeya lagu arkin hase yeeshee haddana ilaa hadda dadaalka ma istaagin waa socdaa wacyigelinta waa la sameeyaa isla markaana tallaalkii wareegyadii kala duwanaa waa la fuliyaa waa la sameeyaa iyada oo de waxanba gebigiisuba yahay ka hortag oo aanu de baalka haddaanu dawa lahayn laga sii hortogaya dadaalkii maadaama yahay mid socdo weli aan istaagin maxaa caqabad ku noqon karaya si socoshada dadaalkaasi lagu sii adkaynayo maxaa hortaagnaan karaya ama caqabad ku noqon kara haddii aan saddexda talaale strategiga talaalka oo ah n i d-ga ama national immunization dayska ama routineka waxaa caqabad ku noqon kara mar kasta haddii aan laga digtoonaan yani aqoon darrada ayaa number one yani jahliga ayaa badanaa hor istaaga waayo yani propagandaha talaalka laga bixiy oo kale iyo meyd ama taabuuga ayaa noqon kara caqabad waxyaabaha beenta wararka beenta laga fidiyo wararka beenta laga fidiyo ayaa noqon kara caqabad laakiin iyadoo si fiican bulshada aqoonta looga sharaxo oo loo dhigo oo loogu faahfaahaya waxay markasta ka wanaagsan tahay oo brograamyada fiican ee wasaaradda caafimaadka wado iyo yani qaranka waxaa ka mid a yani wacyigelinta ayaa aada muhiima oo mobilizationka aada muhiima islamarkaana dadka in la dhaadhiciyo loo sheego miyiyo magaalaba dadka aan la gaari karinna halkooda loogu gaaro ayaa muhiima si aan yani caqabadaha looga hortago oo dadka loo dhaadhiciyo loo sheego faa'iidadiisa haddaynu eegno dadaalada socda iyo weliba n qaabkan imika wax u socdaan hadduusan ku maqnaado islamarkaana n tallaalkii iyo ololayaashii iyo kahortagiina ay sidan ku socdaan suurtagal ma tahay inuu ahaado xaramkaasi mid sidaa imika ku maqaya kusii maqnaado haddii haatan dadaalka iyo howlaha sidaa loo wada ku socdo mise wax dhiman oo in lasii xoojiyo oo lagu soo kordhiyo loo baahan yahay baa jira n mararkan ka qayb gala shirarka caalamiga waxaa ka mid a somalilan oo lagu ammaanaa istaraatiijiyada isticmaalaan oo kale tusaalahaan gaar ahaan somalilan sababaha ay ka mid yihiin amniga iyo iyo aqoon daradu ayaa waxay dadka ayna isku soconayaan ayaa ah cross cross borderka ama dadkan isku dhex soconaya ayaa haddana si dhib yar xanuunkii loogu arki karaa meeshii nabadgelyada lahayd ama kantarooshay ama karantiin garaysay xanuunkii oo weli kama lama odhan karo hundred percent boqolkiiba boqol maadaama la saarnahay kenyana ma odhan karto ugandana ma odhan karto maadaama dadkii isku isku dhex soconayaan oo ay wada degan yihiin environments ku mid a haddana waa in strategiyadan ay sii socdaan si ilaa laga gaadhiyo zero levelooda adduunka o dhana waxyaabaha adduunka labada kun bay had inay laga ciribto labadii kun iminkana shan iyo toban sanaa kasoo wareegay haddana ilaa labada kun iyo labaatanka waa adduunka iskugu tegayaa howlo badan baa la wadaa haddana waxay soo sheegaya in mar kasta aad maqlaysa afghanistan oo kale bakistan nigeria kaysaskii lasoo sheegayo
kaas waxa uu ahaa doctor ciise cabdi jaamac oo wariyahayga magaalada hargeysa cabdixakiim maxamuud jarwac uu warameeyey dhinaca kalena wasaaradda caafimaadka puntland ayaa wado qorshayaal lagaga hortegayo inaanu fayraska abolyadu uuna usoo tallaabin mar kale gudaha deegaanada puntland kadib markii dhowaan hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caafimaadku ay shaacisay in lixdii bilood ee ugu dambeeyey aan kiisaska abolyada laga helin guud ahaan dalka soomaaliya waryaheena nuux muuse birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada garowe agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka puntland dr cabdirasaaq xirsi xasan oo la hadlaya barnaamijka ayaa sheegay in puntland ay wado dadaallo lagu adkeynayo guulihii ugu dambeeyey ee laga gaaray ciribtirka fayraska booliyada guud ahaan dalka soomaaliya sida qaramada mido sheegeen ama wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk iyo dowladda puntland bay ku dhawaaqeen waxa iyo cudurka laga ciribtiray lixdii bilood ugu dambeysay waddanka soomaaliya isu ka jirin arrintaas guul weyn la gaaray ayay ahayd oo in muddadaas kooban in lagu xakameeyo cudurkii booliyada ee ka dilaacay dalka soomaaliya laga soo bilaabo laba sano ka hor oo kaysas badan oo gaarayay ilaa laba boqol oo kays waddanka laga helay si haddaba arrintaas loo joogteeyo waxaa loo baahan yahay qodobo badan in la raaco waxaa ugu horeeya in la adkeeyo dabagalka cudurka ama waxaa loo yaqaana servelansiga waxaa jira in degmo walba iyo tuulo walba ay joogaan dad loo tababaray inay cudurkaas ay baaristiisa ay raadiyaan dabagalkiisii in lasii wado oo lasii adkeeyo oo calaamadaha muxua lagu yaqaano cudurkaas cid kastoo laga helo loo soo ribood gareeyo ama laga soo warbixiyo xarumaha caafimaadka iyo degmooyinka sidoo kale waxaa loo baahan yahay in la adkeeyo xuduudaha oo meelaha waddamarka laga soo gelayo oo xuduudaha ah in checkpointskaas la jeeggareeyo dadka soo gelaya tallaalkuna uu yaalo cid walba wadanka soo gelaysa soomaaliya in muxuaha tallaalkaas la siiyo dabaysha
puntland ayaa qabta in ay sii socdaan ololayaasha lagaga hortegayo iyo joogteynta tallaalada haddaba maxaa loo baahan yahay si dhulka ay ku nool yihiin dadka soomaalida looga ciribtiro waxaan mar kale weydiiyey cabdirasaaq in la sii wado kaambeenada oo kaambeenadii ama ololayaasha looga hortegayo cudurka dabaysha lasii joogteeyo oo laga yaabo bishiiba mar labadii biloodoo mar saddex biloodba saas lagu wado ilaa muxuu ahaa laga gaaro muddada saddex sano ah oo cudurkaasi lagu dhawaaqay saddexdaas sano la dhammaystiro inuusan cudurkaasi waddanka usu ka jirin waxaa sidoo kale muhiima qodobadaas ayaguna ay dhinaca socda in la xoojiyo tallaalka loo yaqaano rootiinka ama kan sida joogtada loo helo oo xarumaha caafimaadka laga wada helo wasaaradda caafimaadka puntland ayaa sheegtay in iyadoo la kaashanaysa hay-adaha caalamiga ay ka leeyihiin qorshayaal degsan oo lagu xaqiijinayo ciribtirka cudurka dabaysha arrimahaasi istaraatiijiyad baa jirta nooga degsan oo hay-adaha caalamiga oo u n ku ay nagala shaqeynayaan sida hay-adda caafimaadka adduunka w h o iyo hay-adda unisef sidaas la adligeed waxaan rajeynaynaa in kambeenaha sii socdaan tallaaladii la helo shaqaalihii tababarkoodii iyo wacyigelintuna ay socoto oo barnaamijkan wacyigelin runtii badan bulshada la gaarsiiyo si muxuu cudurkaas dib soomaaliya ugu soo noqonna dadaalkeeda la muujiyo haddii lahaydno waxaa weli socda barnaamijyada wacyigelinta tallaalka iyadoo weliba gawaari codbaahiyaal ay ku xiran yihiin ay gaarayaan deegaanada xeebaha nuux muuse birjeeb barnaamijka booliyada v o a garowe
nimo wanaagsan markala dhegeystayaal weli waxaad la socotaan barnaamijka ka hortagga cudurka dabaysha dhinaca kalena in isla arrimahaas inagoo ka hadlayna wariyaha v o eda magaalada nairobi yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan ku eegaya dabargoynta cudurka dabaysha wuxuuna ka soo diray isla magaalada nairobi
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dabaysha ama ololaha bolio toddobaadkii baadahay oo kale aad ka dhegaysataan idaacadda v o a toddobaadkan waxaynu ku eegaynaa waxyaabaha looga baahan yahay dhulka dadka soomaalidu ay ku nool yihiin in ay ku dhaqmaan marka la ciribtirayo cudurka dabaysha iyo siyaabaha markaasi loo ciribtiri karo cudurkaasi oo ay uga qayb qaadan karaan bulshada iyadoo ay jiraan guulo la gaaray oo yana u baahan in la xaqiijiyo oo su-aalo badan la iska weydiinayo qaabka loo xaqiijin karo guulaha ilaahay haatan la gaaray intiina la socotay toddobaadkaynu kasoo gudubnay waxaynu kaga hadalnay ilaa lixdii bilood ee ugu dambeysay inaan cudurka booliyo ama dabaysha kiis ama hal ka mida aan laga helin meelaha dadka soomaalidu ay degaan taasi oo guul lagu tilmaami karo ayaa haddana dhakhaatiirtu waxa ay muujinayaan walaac fara badan oo dhici karta inay dadku isdhigtaan ama ay dhici kartaba in aysan si wanaagsan u qaadan tallaalka ama ay dhici karto laba magaalo ama tuulo isku muuqata in midna cudurkii laga helo midna laga ciribtiro taasi oo qaar ka mid a dhakhaatiirtu ay aaminsan yihiin in tusaalooyinka iyo markaasi talooyinka xagga caafimaadka ee tallaalku ka midka yahay si gaara loo qaato docr maxamed aadan oo ka mid a dhakhaatiirta waaweyn ee puntland gaar ahaana isbitaalka magaalada gaalkacyo ee dhinaca jaamacadda ayaa isagu eegaya haddii dadku aysan ku dadaalin tallaalka inay dhici karto meelaha dadka soomaalidu ay degaan in weli kiisaskaasi ay sii jiri karaan isagoo tilmaamaya inay lagaba maarmaan tahay in tusaalooyinkaasi la joogteeyo marka taas maxay kuu caddaynaysaa waxay kuu caddaynaysaa inay jiraan weli meelo xerooyin yaryar oo community ka mid ah oo aan tallaalkii qaadan hadda xaafad bahalka tawfiiq oo kale oo ku taal gobolka midug waa degmo tawfiiq la yidhaahdo isla hal guri ayaa ilmihii joogay qaarna qaateen tallaalkii kuwii aan qaadanna waa u dhinteen xanuunkii waa tusaale laakiin waa u jeednaa inaan u baahannahay weli wacyargelintii loo baahnay ila qofkii maadaama saa hadda u sheegaysay maadaama uu teknolojiyadii u haysto oo mobilkiisa xataa message loogu diri karo fariimaha noocaasa runtii oo diritaanka lagu wacyigelinayay booliyada iyo barnaamijyada kale xataa caafimaad oo guud oo tallaalka ugu horeeyo weli si official uma dhicin waxaa iyaduna muhimkaa idaacadaha waxaa muhima mxuu ahaa miidiyaha yani kambayno badan baa jira oo dadkii sii la rabay weli ah oo aan tallaalkii qaadan aanaa u gaarin laakiin himiladaas waan leenahay istraatiijiyadiina waa develop garayn meelaha dadka soomaalidu ay ku dhaqan yihiin ayaa dad fara badani ku dadaalayaan sidii looga ciribtiri lahaa cudurka dabaysha ama bolio oo guulaha meelaha laga gaaray ilaa iyo haatan ama la xaqiijiyay in cudurkaasi la ciribtirana weli looga baahan yahay in lagu dadaalo dadku in ay wacyigelinta qaataan tallaalka qaataan islamarkaana ka fogaadaan waxyaabaha keeni kara in cudurka uu ku fido iyadoo nadaafadda iyo weliba meelo badan oo kamida dalka soomaaliya la sheego in isku gudbinta cudurkaasi ay sababa u yihiin iyadoo dadku aanay aada u fahamsanayn ujeedooyinka ka dambeeya tallaalka oo isagu ah dariiqa qura ee looga hortagi karo cudurka dabayshu inuu sii baaho baashi cabdi kubey ayaa ka hadlaya arrimahaasi uu isagu muddo dheer dalka maraykanka ku dhaqnaa oo dalka gudahiisa dib ugu soo laabtay dhowaan dadka waxaan u sheegi lahaa wacyigelin maanta la wacyigeliyo oo maarata yani ay ka faa'idaystaan hadday helaan oo ilaahay u keeno dad mataqaana ilmaha daawooyin da uhelayaan ilmahooda waxaan kuwaxaan ku wacyigelin lahaa ku waanin lahaa inay ilmahooda ay ka tallaalaan dabayshu waa wax jiro in ay aqbalaan oo ay ku kalsoonaadaan daaweynta waa wax jirto internet baa jiro wax walbaa jiro wax walba laisku gaarsiin karaa one day baa adduunka o dhan la gaarsiin karaa wixii ka jiro wacyigelin ay heli karaan hadda dadka ma sida hore ma aha dadku ha ka faa'iidaysteen haddayba helaan oo wax usoo gurmada helaan inay ka faa'iidaystaan talaalka ilmaha ay oga faa'iideeyaan waa waa waa kula talinaya dadka waa ku wacyigelinaya intaa waxaynu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii cudurka dabaysha ama bolio toddobaadkan aynu kaga hadlaynay meelaha dadka soomaalidu ay ku dhaqan yihiin siyaabaha looga ciribtiri karo cudurka dabaysha iyo weliba sida loo joogtayn karo guulaha ilaa iyo haatan la xaqiijiyey oo ay ka mid yihiin tallaalada oo dadku ay si wanaagsan u fahmayaan nadaafada oo la hagaajiyey iyo wacyigelinta loo mariyo warbaahinta iyo qaybaha kala duwan ee meelaha ay bulshadu ku kulanto oo aada u soo kordhaya islamarkaana la dhiirigelinayo tallaabooyinka iyo didiilada leh ee bilihii lasoo dhaafay kasoo yeeraya hay-adaha caalamiga ee in kiisaskii ugu baanaa ee meelaha qaarkood la sheegi jiray haatan ay sii dabago-ayaan iyadoo barnaamijkaasi idaacadda v o a qaybta afka soomaaliguna ay dadaal weyn u gasho sidii ay dadka uga raaridi lahayd dhacdooyinka iyo tusaalooyinka markaasi muhiimkaa ee la gudboon in looga hortago cudurka dabaysha barnaamijkeeni intaa haynoo joogo intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii ilaahay raalli ka noqdo toddobaadka dambe xilligan oo kale waxaynu idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay yaasiin ciise wardheere oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad ka dhegaysanaysaana waa laantaf soomaaliga idaacadda v o a haatanna waxaa lasoo gaaray xilligan ku nasin jirnay mid kamid a heesaha dabacsan ee aan isoo xulno heeskeedii kusoo maqan halkudhigiisa waxaa la yidhahdaa xariir waxaa codkeeda ku qaadaysa fanaanada deeqa bilan
your heart. يا بيلي وإذا حران عشا بالرقيس حينا عقلي طويل كان حشات عن يا بيلي وإذا حران عشا بالرقيس حينا عقلي طويل كان حشات كراد حاكمكين كوكو حيل عقتي قبل لوحي شاتا حرمدة من لحي سيات غيري حجي قول دلا حسوس مدن كراد حاكمكين كوكو حيل عقتي قبل لوحي شاتا حرمدة من لحي سيات غيري حجي قول دلا حسوس مدن
heestaasi xiriir iyo fanaanada deeqa bilanta haddaynu ku dhaafno haatanna waxaad kusoo dhawaataan xubintii wicitaanka dhegeystaha ee la xiriirta barnaamijka wicitaanka waa wacyigelinta dabaysha waxaa inoo haysaa sahre ciidlan hur
ku soo dhowaada dhegaystayaal xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka wacyigelinta dabaysha xubinteenna toddobaadkan ee wicitaanka waxaynu kaga hadlaynaa xanuunka dabaysha iyo siyaabaha loo xakameeyo xilliyada ay jiri karaan colaadaha ama masiibooyinka ama duruufaha aan caadiga ahayni iyo weliba su'aalihii dhegaystayaasha waxaa marti inoogu ah dr ciise cabdi jaamac oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somalilan inta barnaamijkani socdona qaar ka mida dhegaystayaasha ayaa su'aalo weydiin doona ugu horrayn doctor ciise ku soo dhowow bal waxaan jeclaa inaad sawir naga siisid annaga iyo dhegaystayaashaba n waxaa iska dhici karaa dee wacyigelin sida laysaga wado mararka qaar duruufo adag oo aan caadi ahayn baa iman karaa n bal xilliyadaasoo kale cudurkii dabaysha marka la doonayay dadkii u baahnaa in la gaadhsiiyo tallaalkiisi oo kale n sidee bay tahay in howlahaasoo kale loo qaban karo masiibooyinka dabiiciga dhammaantood aad bay- ama masiibooyinka bulshada asiibaa ee waxay bulshada kaga tagaan raad xun ah, iyo darxmo leh ee kaasoo baabiya systemka nolosha ee bini aadamka ku nool yahay ay ka mid yihiin nolosha caadiga la masalana biyaha nolo- naba- nadiifta ah ee dadweynuhu dad- dadka cataan kuwaasoo meesha ka taga islamarkaana keena inay baaba'do nolosha islamarkaana ee xanuunada le- em, laga qaado biyo la-aanta oo kale ama communi- water communicable disease sida em, koleeraha oo kale jones jones haftaas efeka loo yaqaano typhoidka ama kuwan xanuunada kale factor doonka ay keenaan sida malaria ama xanuunka iyo eh, poliyada oo ay ka qaad su-aasha adiga weydiisaya yani masiiba markay timaado xanuunada way badanayaan waayo systemka nolosha oo dhan baa baaba-ay
waan gartay marka n ka sokow in ay dhinacii deegaanka baabi'iyaan n dhinacii gargaarka oo kale soo gaadhi lahaa ama habkii wax ka qabashada iyado qudhoodu caqabad ma ma u keentaa habdhismeedka qorshe hawleedka lagaga hortago xamadan ee tusaale ahaan loo ogaado ama loo qiimeeyo loo asaskaray goobtii xanuunku ka dhacay iyo eeridii gargaar gaarsiinteeda iyo noo ka warhaynta nolosha dadkii waxay ku noolaayeen waxaas oo dhan waxaa ka hor istaagay caqabad ay kamid tahay colaada iyo nabadgelyo darrada iyo een, intii talaal la gaadhsiin lahaa carruurtii oo kale waxaa hor istaagaya een, jukuraaska oo kale tusaale ahaan een, dab- arrimaha degsiga iyo xa- xaaladda amniga ee ay goobtaas ku sugan tahay waan gartay n mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa inagu soo biray n magacaaga
raxmo xuseen n doctor ciise khad ku jira n maxaad weydiin lahayd barnaamijkuna dabaysha iyo cudurrada faaf ka hadlaya
doctor waxaan ku weydiin lahaa colaadaha ama faqriga saameyn inteed leeg ayay ku leeyihiin cudurada faafa
dadweynaha waxaan usheegay yani marka wada talaalka aalinka polio diyada inteedii way oo laga cebi tagay xanuunka dabeysha oo yaqaan ama polio dhawaanahan dambe inkastoo ay kusii hadhay wadamada sanadkii hore waad ogeed labada kun saddex iyo tobankii kiisas badan lagu arkay koonfurta soomaaliya maadaama koonfurta lagu arkay iyadoo la doonayay in la saxeexay inay soomaaliya oo dhan ka ka ka fasaxan tahay amaani lagu arag xanuunka dabeysha ayaa haddana markii kiisaska la arkay ayaa dib haddana ololaatoo lasoo qaaday taasoo ay dib u dhigeen colaadaha iyo dadkii oo aan la gaarsiin karin talaal ku filan ama yani talaalkii aan u gaadhin colaadaha darteed waxaana goobaha uu ka bilaabmay kamid ahaa goobaha ay laisku dilo ama dagaaladu ka socdaan maalin joogtada u ka socdaan waan gartay mid ka mid a dhegaystayaasha ayaa isna nagu soo biiray magaciisu inoogu bilaabi doonaa bal magacaga dad noogu bilowdid hal mar baynu dib ugu laaban doonaa dhegaystahaas haddaan doctor anigu su-aal halka kaa weydiiyo waxaad sheegtay in soomaaliya oo kale meelo ka mida lagu arkay taasina ay keentay dalka bakistan oo kale marar kala duwan ay dhacday in lagu arkay oo dunida oo dhan marka w h oo kale siyaasadeeda ugu weyni ma ma sidee bay macnaa u waajahdaa marka xanuunkan laga hadlayo o kale laanta caafimaadka dunidu ma waxay la xidhiidhaa hay-adaha gudaha iyo bulshada mise waxay la xidhiidhaa dowladaha ama nidaamka dawliga halka ka jira yani maadaama dadad dalka adduunya iyo dadkoogu ay kala dhaqan iyo diin duwan yihiin yani waxaa jiri karaa yani taabuu wax laga yaqaano fikirka dadweynuhu qaar aan ka aaminsan talaalka laftiisa oo kale yani mas-uuliyadda koowaad waxaa qaataa mas-uuliyadda waxaas kale dalka ama qarankaasa ay damlooj oo dhan u wakiilataa u wakiilta waxaa kaloo jira marka afghanistan oo kale waxyaabaha ka qaar ka dhaca taalibaanka qaar magalah ay joogaan way adkaan jirtay ama nigeria bubul xaram way adkaanaysa in talaalkii la gaadhsiiyo maadaama ay olooyinkan jabhadaha qaarkood aanay fikri wanaagsan ka haysan talaalkii aqoonta communityga ama bulshada lafteeduna inay aqoontooda kor u kacsan tahay waxay ka qayb qaadanaysaa gaadhsiinta adeega caafimaadka ama talaal ha noqdo ama adeeg guud ha noqde waxay ka qayb qaadanaysaa in dadweynuhu fahmaan waxa loo socdo iyo muhiimadda loo socdo waan gartay dhegeystiyi baa iminkana dib inoogu soo noqday magacaaga bal magacaygu waa sayid xuseen cabdilaahi dhakhtarka maxaad weydiin lahayd
waxaan weydiin lahaa dhowr su-aalood baan weydiin layaa togoolsa waxaan weydiin lahaa talaalkan booliyada hadiya jeer ka bilaabmaa gobolada talaalkan boolyaalka waxaan weydiin lahaa dhakhtarka bal cidda inaga soo eegtay iyo cidda naga soo sheegbaaday iyo dee sida loo soo sheegbaaday baan weydiin lahaa talaal kaaga jawaab su-aasha kuwaad talabaad aan ugu soo noqon doonaa dictore saudi arabia iyo inagu isku talaal labada inaga soo wada eegaa waxaana xarunta dictaraaqaayadod waana kaga qabiirsan markaana inta badan ka shaqeynayay ayaana evidence oo ah xaqiiq iyo u hayaana cadeymo inuu dalaalka inuu leeyahay laba iyo labaatan wadan oo muslimiin u badan oo talaalkiina soo aynu mar aynoo aynaga soo wada eego waana active wax jira oo aan dacayadaha marka laga saaro yani waxaan isla ogyahay inuu talaalku yahay mid aada u muhiima islamarkaana ka hortag dhimashooyin badan carruurta yani loo eeday xanuuno dilaaga ee carruurta dilaa shan iyo toban ka yar iyo kuwii shan ka yarba su-aasheeda labaad waxa weeye faa'iidooyinka uu talaalkan u leeyahay ciyaalka yar carruurta yar waan gartay aan ugu dhiirin inaan mar walba talaalo doctor waad maqashaa bulshada ku wacgelina in carruurta ka talaalaan maadaama uu talaalku yahay keliya ay ka hortegi karaa yani xanuunka oo kale tusaal ahaan dabeysha iyo xanuuno badan oo carruurta dila oo oo laga hortegi karo daaweyntooda hadhow adkaan doonto qof markuu qalalo ama uu naafo noqdo waxay qaadanaysaa de inuu noloshiisa la noolaado halkii yani laga hortegi kari lahaa madax dhaqameedka madax dhaqameedka door intee leeg bay iyaga qudhooda ku leeyihiin marka laga hadlayo xanuunadan faafoo kale
madax dhaqameedka baasha sheekhyada diinta culamadu waxa weeyaan tirarka ugu muhiimsan bulshada waxaana ogeyna sooaan marka talaalka hore ay noqoto waa in bulshada laga wacyigeliyo bulshadana iyagu sheegaan yani tusaale ahaan marka ay dadku ay talaalka noqdo sheekhooda masaajka ka sheego oo isaga laftiisa si fiican loo wax wax loo baro waxay noqonaysaa ama la hor fadhiiso inuu sheekhiis si ka gudban oo ama ka wanaagsan maadaama ay bulshada iyagu xiriir toosa la leeyihiin yani waana aada bay muhiim yihiin tusaale ahaan somaliland oo kale aad baan ugu dhiirigelinaa inay culamadu iyo ama awqaashu iyagu hormuud ka noqdaan adeegaasinta caafimaadka guud ahaanba intaa waxaa inaga eg xubintii wicitaanka ee qaybta ka ahayd barnaamijka wacyigelinta cudurka dabaysha waxaana marti noogu ahaa daktar ciise cabdi jaamac oo ah sarkaal sare oo ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee somalilan daktar ciise iyo dhegaystayaasha barnaamijkeenna ka qayb galayba aad ayay u mahadsan yihiin tani intaynu barnaamijkaas la mida ku kulmayn waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayuu mahadsan yahay ismaaciil farjar inuu la socodsiinaya xubintaasi wicitaanka dhegeysta oad kala socoteen laanta af soomaaliga idaacadda v o a gordhow waxaa idinku soo maqan qaybtii saddex tobnaad ee sheekadii xiisaha lahayd ee lama huraan balse aynu ku horeyno barnaamijkii dareenka dadweynaha oo toddobaadkan inooga imanaya magaalada beledweyne
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka dareenka dadweynaha barnaamijka dareenka dadweynuhu waa barnaamij aanu idinkaga soo gudbinno laanta afka soomaaliga ee v o a toddobaadkiiba hal jeer toddobaadkan waxaa barnaamijka idinkaga soo tabinaya magaalada beledweyne anigoo ah xuseen xasan dhaqane waxaan ku suganahay goob ay dad badan isugu yimaadaan oo ku taalla magaalada beledweyne qodobkan dhegaystayaasheeda la wadaagayo waxaa ka mid ah shirka uga soconaya soomaaliya iyo somalilan wadanka turkiga colaadaha ka jira qeybo ka mid ah gobolka galgaduud iyo sidoo kale arrimaha maamul usameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe bismillahi raxmaan raxiim magaceyga waa cabdirasaaq calamuun anigoo jooga magaalada beledweyne shirka ka furmi doono magaalada istanbul ee dalka turkiga maamulka somalilan iyo dowladda soomaaliya waxaan u arkaa shir aan waxba ka soo baxaynin maxaa yeeley shir hadda wili aan bilaabanin ayaa waxaa jirto far isku taataag hebel kama soo qaybgeli karo iyo hebel kama soo qaybgeli karo ma qabaaila kulmaayo mase waxa kulmaayo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka somalilan haddii la rabo inuu shirkaas wax ka soo baxo waa in shirka wax weyn laga bedelo wadahadal waa la wada hadli karaa laakiin waxyaaba badanaa ka horeeya in macnaha labada wadahadliisa ay macnaha isku waafaqaan wixii meesha laisugu tegi lahay adigana magacaada iyo fikirkaada magacayga waa cabdiqaadir dhaqane oo jooga beledweyne gobolka hiiraan aniga dareenkayga waxyaabaha runtii oo aada ii soo jiitay ama aan dareemaya maalmaha waxaa ka mid ah gobolka hiiraan oo kaleento marka laga hadlayo barnaamijka federaalka ay dadka reer hiiraan ay aada ugu qanacsan yihiin gobolkooda in laba laga dhigo intii oo maxaan ku yidhahdaa iyagoo hal gobol ama gobol kale ku biiri lahaayeen ama maxaan ku yidhahdaa inay u arkaan in gobolkooda laba looga dhigo oo maadaama uu gobolladii hore sideedda gobol uu ka dambeeyo gobolka keliya oo la kala jarin uu yahay ay u baahan yihin marka in laba looga dhigo marka si oo maxaan ku dhaha federaalka ay qayb uga noqdaan oo labadooda gobol markaas ay ku baxaan ama xitaa shabeellada dhexal lagu daro si oo markaas saddex gobol ayagoo ah ee maxaan ku yidhahda ay u noqdaan state ka mid ah stateyada soomaaliya arrintaasa runtii aada iyo aad aadaan ugu qanacsanahay waa dareen aan la qabo dadka reer hiiraan waana wada qabnaa reer hiiraan haddaan nahay waa aadaan usoo dhaweyna aniga aragtideyda barnaamijkan wadahadalka oo somalilan iyo soomaaliya runtii waa aada iyo aad barnaamij horumar leh in laga wada hadlana loo baahnaa aadaan usoo dhaweyneynaa waana ku faraxsannahay in soomaali ay wada hadasho oo maxaan ku yidhahdaa wax la wada gaaro oo heshiis lagu yahay laakiin waxaa aada uga xumahay somalilan oo macnaha ku adkaysatay ama yidhaahdeen in oo maxaan ku yidhahdaa dad oo waxaa kasoo jeedo oo somalilana oo dhinaca kaleento oo kasoo saftay marka meesha ha laga saaro runtii arrin nasiib darra inay taan u arkaa somalilanna waxaan dhihi lahaa dadkaas aad tilmaamaysaan ma aha dad qabiil ah waa waa dad qaran oo dowladda ay soo dirsatay marka sidaa darteed isku daya inaa barnaamijka maxaan ku yidhahdaa fududaysaan
adigana magacaada iyo fikirkaada
magacayga waa cilmi muumin fiidow dareenkayga haddii aan ka hadlo runtii wadahadalka soomaaliya iyo somalilan u socda iyo ra'yiga iyo dareenka aan ka qabo iyo guud ahaan dalka soomaaliya sida aan dareenkayga uu ka muujinayo sida gaar ahaan gobolada dhexe dagaalada kasoo cusboonaaday oo runtii nasiib darro weyn iyo ummadda soomaaliyeed ku abuurayo horta runtii waxaan qabaa ra'yigiiga soomaaliya iyo somalilan dee wadahadalkoodu marka koowaad siduu miro dhal uu ku noqo lahay ra'yidan aniga ma qabo siduu ku socdo waayo soomaaliya koonfurtii ayaa xalkeedii iyo xasiloolideedii iyo dib u heshiisiinteedii iyo dowlad kusoo dabaalitaankeedii ayaa wax badan ay ka dhiban yihiin ama wax badan ay u baahan yihiin in juhdi lagu bixiyo markii ceeleysidaa gelbiyacba ha layidhi somalilan eh, systemka soomaaliyana waa federalism dee markii koonfurtu degto xasilooniheedii iyo nabadgelyadeedii lasoo dabaalo dee in wada hadalkeedu la gala ayay kolleyta ra'yiga ahaa laheyd oo federalismkaas state ka mida ay noqdaan dee wixii kaley tabanayaana laga tiro dee dalkii eh, dowladdii soomaaliya hadda aan guul isku taag iyo damac kale aysan ku jirin ayaad moodaa in dowladdii dhexe ay wax badan ay ku guuldaraysanayso dib u heshiisiinteedii isku soo dha- dabaalitaankeedii bulshada isku keenteedii ka soo qaad sida hadda gobollada dhexoo kale labada kun iyo koob iyo tobankii dhulkii la xoreeyey ee soomaali badan ku baaba'day ee xasilooni iyo nabadgelyo aheeday oo dowladda wax yar oo e c ah oo u baahnay in lagu soo dabaalo wada hadalkii la galay dadkii xoreeyey oo bulshada soomaaliyeed ahay iyo dowladdii ay ku heshiiyeen dhaqangelkeedii ayaa dhib badan uu ka muuqdaa oo wax nasiib darraha oo bulsho kale dad kaloo soomaaliyeed oo runtii khaaliyahu inay haddana mar labaad dib ugu ba-aan siyaasad xumo jirta awgeed ay sababtay marka waxaan qabaa waa lagu degdegaan qabaa horta marka koowaad isku mashquulinta soomaaliya iyo maamulka somalilan marka waxaan dhihi lahay sida hadda aan dareemayo juhdiga horta deganaanshaha koonfurta ha la saaro dabaqitaanka ee isku soo dabaalinta soomaaliya iyo midnimadeedani waa kolleyta mid muqadisa oo lagama maarmaan ah balse waxaad moodaa waxaasde wax ka sokeeday in koonfurtii dowladdii dhexe sistamkeedii siyaasadeed isku soo dabaalitaankeedii oo jiiska yahay nin u jeeda marka gurgud ka soo duuleysa oo saakay kas- ee, siyaasadda soomaaliya saldhig u ah inay ay wax laygu dhiirada aysan ahayn in isku kaa dhiibaa way adkaanaysa oo damciisi kasoo fuqaa
adigana magacaada iyo fikirkaada bismillaah magaceyga waa maxamed khaliif tugo waxaan joogaa magaalada beledweyne Eh, wallaahi dareenka ugu weyn wuxuu yahay shirki istanbul oo guul daraystay Eh, meesha waxaa ka muuqato in aan loo tegin heshiis waxaa loo tegay baasha in barnaamijka oo intaas soo jiita maayo oo waqti badan lagu bixiyey madaxweynayaasha eh, ku bixiyeen in lagu fashilaa loo tegay Eh, shaksi in oo personal laga dhigta waa waa qalad waaye Eh, dad dadka soomaalida isku luuqad waaye isku dhaq waa isku afka isku diin waaye marka waxaan leeyahay wax oo nasiib darra a meesha ka dhacay aniga kulley ma filinayn waxaan jeclahay marka eh, maamulka goboleedka somalilan in ay fikirkaas ay aada iyo aada ay u- ugu qaldameen Eh, dadka oo oo- oo soomaaliya federaalka oo ka ah eh, wasiirada waa dadkoodii waa dadkaynii wax hadda ee different oo u dhex oo noo dhexeeya ma leh marka waxaas inay xujo ka dhigaan ma aheen waaba iska caddahay in lagu fashiliyey hadda dee boorsooyinkiina waaba waan dareemaya in laga xirxirinayo meesha marka aad baan u xumaayay taas un baan ah, ah, sheegi lahaa intaasi waxay noogu idil barnaamijka dareenka dadweynaha oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada baladweyne hamogaanin in toddobaadka dambe aad la socoto barnaamijka dareenka dadweynaha oo laga yaabo inaad fursad u hesho inaynu ka soo tabino magaalada aad ku nooshahay tan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqan oo nala socodsiinayey xubintaasi halkaad kala socoteenna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan qaybtii saddex iyo tobnaad iyo sheekadii lama huraan ee kasoo maaxatay maskaxda weriye cabduqaadir maxamed mursal waxay noo soo jeedinaysaa caasha ibraahim xaashacuud
ku soo dhowaada sheekadii taxanaha ahayd ee lama huraan sheekadaas oo ka hadlaysa dhinacyo badan oo ku saabsan nolosha soomaalida haddii ay noqon lahayd nabadda bulshada caafimaadka waxbarashada dhaqancelinta dhaqanka badbaadada degaanka dawlad wanaagga iyo dibudhiska waxaana idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya haddaba ku soo dhowaada qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekada
wamaan baryahan waan idin weynay xaalkiinni waa nabad jooqaay waad og tahay xukuumada i hayso waa aniga oo keliya waxa suuqa aadaya oo reerka oo dhan u adeegaya oo haddana aabbe iyo dhuubow cuntada u qaadayo beertiisii aaday ee bal adinku iiga warrama muxuu xaalkiinnu yahay iiga warran maqaayaddii iyo ardo wallaahi waan isku fiicannahay waana la shaqeeyaa inkastoo aan jeclaana hawlo kaloo aniga ii gaara ila waad og tahay bini'aadanku dabac kama dhammaadee waa runta horta innaga ilaahay wuxuu inoogu gargaaray beertii iyo gargaarkii ay tubcaan inoo fidiyeen waa kaa maanta innaguna waxaan isleenahay waxaad ku jirtaan dadka ugu horreeya oo gargaar dadka la gaarsiin karo waa ilaahay xamdigiis taa waxaa iga war- waxaad iga warantaa adiga dhuu halkee xaalkiinu kala maraya bal war iga sii allah alla ilaan dadka warka ma daayaan War ma daayaan, ah.
Adigana ma waxaa ku soo gaartay sheekadiisa uga dhex maraysa oo haddaa horta waanu isku fiicannahay wiilkaas been lama sheegin waadna ogtahay ilaa buushashley sidii aanu isku ahayn iyo siduu wiilkaasi weligay aan lahaynba uu mataqaanaa reerkayna ugu dhex jiri jiro oo inooga mid ahaa wax kalena way iska jiraan laakiinse waxaad degdegahay ma jiraan haye alla dumar iyo wax qariskooda naa war jiraan saaca kaara imaane dad iyaga wax kala qarsan ma nihine wuxuu jira ii sheeg saaxiibi waa tanu saaxiiba lilaahi ahayl wada waa miyaa kala qarsan karnaa laamaya horta taa waa la igaaga daran yahay muxuu ahaa buuqa la sheegaya saaka suuqa kusoo hormaray naa waa jiraa buuqaas haye waxaa la ii sheegay gabar la socotay qosaskii kasoo hayaamahayey eh, qosaskii kasoo hayaamahayay abaarta oo xoog lagu fara xumeeyey fara xumeeyey Ah, oo weli aan si aan la sheegin wallaahi loo galay oo dad lama soconin miyaa gabadha awo dadkii la socday waxaa la ii sheegnay hooyadii aabbaed la socdeen waxba ma tiri karinoo firooda ayaa lagala baxay maxaa yeele maahayn dad hubays waxay ahayd dad gaajiyo haba iyo abaar la ildaranoo wax kaloo ay haystaan dee maba jirinba allama kuwaan ifka ugu necbanaa baa weli meelaha ka dhow allama kuwaan ifka ugu necbanaa weli meelaha ka dhow habe isoo xusuusina kuwaas waxaan u malaynayaa kuwa dadka ku baarta meesha looga soo leexdo tubcaana waa laga yaabaa inay kuwaas yihiin shalay iyo daraat waa lagu socod waa lala hadlaayey si ay uga daa dadka dhibaatada ay ku hayr maalin walba saasaa la iigu sheegay allah alla jirka oo dhan baa i dhaqaaqaya kow dheh maanta wax aan suuqa gada karaana ma jiraan walaalay maa ina keentid aan gabadhaa dhibkeeda soo ogaane laakiin sureerey wainaan dhaqso uga soo laabanaa maxaa yeelay maqaayadda adeegeedii baan sidaaye wainaan hadda ka soo laabanaa al waayahay walaala inu soo Waaye.
kaxee inu soo Waaye, kaxee haye, markaan haye.
waxyaabahaas maqlaaba beerka Haye, haye, haye.
wacalaykum assalaam war faarax bal warran galabta kaligaa baad socotaaye xaggee kaa keenta niyo galabta wax kale ma jiraane waxaan soo indhaindhaynaya daafaha tuulada aan degannahay bal si aan u arko dhinacyada u fidayso iyo dadka nagu soo barakacay nagu soo kordhay daclada ay sii degayaan oo niyo waxaadba moodaaba inaan isku si u fakarayno ogooboo hadda aniga socodkaygan galabta wax kale mahayne inaan dadka daafaha magaalada soo degay ee abaaraysan xaaladooda halka ay marayso aan soo eegaan doonaya iyo niyahow gabar laygu yidhi faarax dheerow waa la faraxumeeyey gabar laygu yidhin inaan soo eego ayaan doonaya waan maqlay taas waan maqlay taas waxaynay ka mid tahay waxyaabaha murugada leh ee soo maray Aad iyo waxaana habboon taas in wax laga qabto sidii wax looga qaban karo oon sidaa lagu sii eegna yeela tahay arrintaas waa arrin murugal horena iisoo marta anigana dareemi karaya waxay tahay taas Ee, waa runtaaye waxaanse faarax dheerow kuu sheegi lahaa Een, inaan ku daalay faaraxow hawshan dhinacyada badan leh taas waa run ee aynan jirin cid iigu gargaaraysa waa gartay garabna igu siinaysa Haye.
oo laleeyahay wax walba isaga uun ha lala suganiyo hadda ownur midaan kuu sheego Haye.
odaygii reerka ayaa tahay Haye.
dhib kastoo kuugu dhacan awal baan cididhaaf gaara kugu siinayn Ahe.
Ee, waxaan kuu sheegayaa ajar iyo xasanaad allaha kaa siiyo teeda kale Ah.
sabar iyo dulqaadna lagu fari maayo odaygii Waa magaalada run u wey tahay.
taas sax Ya.
weye Ee, horta taasi waa runtaa faarax dheerow gartay haddase waxaa loo baahan yahay ha in kol haddii akhyaar badan ha iyo dad badan oo waxgarad ahi Mhm.
ay ku soo laabteen deegaanka ha waxaa lagama maarmaanay in hawsha la kala qaybiyo Gartay.
oo qalaba halka ay ku habboon tahay ha la ay wajahdo waa runtaa wayna imanaysaa middaas maxaa yeelay waxaan aragnaa intaasi loo baahan yahay oo deegaankana u gudbayo degmo iyo gobol iyo wax ka sii weyn markaasna loo baahan yahay maamul dadka ay ka wada qayb galaan oo u adeega faarax dheerow waa middaas midda saxda ahi haye waxaana filayaa in dadkeennu sidaas fahamsan yahay gartay oo ay dadku u bislaadeen waxyaabo badan oo horumarkooda ku xihan waa gartay koodhi waxaan dareemay oo yaal nidaam darro aan lagu dhammayn karin guddiyo badan oo la magacaabo iyo xeerar qadiimi ah oo aan wax lagu dhaqi karin qaarkood aad iyo aad dadka qaarna ay sidaas ku dheggan yihiin iyagoo ku marmarsiyoonaya inay yihiin laga maarmaan
maaraxo horta waa runtaa kuwa qaarkood waxayba keeni karaan xitaa cadaalad darro waa gartay taasuna waxay u badan tahay Ah.
xerarkii hore oo lagu sii dhaqmo lagu soo dhaqmo waa gar- waa gartay hayo waxaan bala yaabaa mararka aan maqlo Mm.
xeerarka nabadda qaarkood in intii dembiye waaweyn dadka laga galo haddana la yidhaahdo xaladhaliha laga noqdo Ya.
horta taasi way fiican tahay Waa gartay sababo macquula ayayna ku timid faaraxow waa run Eh, waxay ku timid Ah, arrintaasi iyadoo dagaallo lagu kala hari waayey hari waaye loo daliishaday nacam taasina ay keentay Ah.
in lagu kala samra sidaa haye oo nabaddii sidaa ay ku timaado Eh, waxaase jira awnuuro kuwo waddo uun ka dhigtay kuna talagelay inay wax ku dulmiyaan kuna qarribaan kadibna daliil u keensada ma garatay muddo lix iyo toban sano ah ka badan ayaan maamul la'nahay waxaan la daliishadaa mahamaayo dhammaantood subaga oo mid laga taga aanay jirin ma fahamtay inkastoo mararka qaarkood la gaaro xabad joojinku meel gaara oo iyadoon markay doonto markay doonto iska bilaaban karta ya Eh, horta faaraxow wax badan baa niyo isdhex yaacay oo la kala garan la'yahay waxaas soo isdhacyaa ma waxaa la dagaalamayna anagu wadda waxaa loo baahan yahay in la kala saaro Ha.
xeerkii soomaalidii hore iyo qabiilku lahaa haye midda haatan casriga ah oo layska daba wado laguna sheegayo waa iswaafaqsan yihiin ilaahay amarkiisa oo haddana meel ay ku roon yihiin lala yahay hortaas aad ayaan kugu waafaqsanaya maxaa yeelay badi xeerarkaas ma laha wax damaanad ah maba lahaba aad iyo aad waxayna ila tahay anigu kula qabaa in xoogga aan saarno maamul ay bulshadu ka wada qayb galaan damaanad rasmi ahna loo sameeyo asa kaasoona ku adeegin qabiil iyo qoloqolo aan u adeegin kana reeban bannaankana ka yaala taas ayaa lagu gaari karaa waxa aan doonayn oo aan rabno Eh, faarax dheerow horta waa inaannu taas falkeeda galnaa Aad iyo aad.
sidii aan taas ku xaqiijin lahayn innagoo ka bilaabayna bulshada aan horseedka u nahay waa kugu raacsana taas waana- waana wax aan doonayno iyo nidaamka aan u sidaas aynu baahannahay.
ahaanaysaa.
waa laga maarmaan Ay, nabadgelyo hadda, aan la Faarax.
kaashano dad badan oo roble ka mid yihiin. waan u tagnaa dadka
waxaad maqasheen qaybtii saddex iyo tobnaad ee sheekadii lama huraan oo uu idiin soo saaray raadiyaha irin ee wakaaladda wararka bini'aadanimada u qaabilsan qaramada midoobay oo ay xaruntiisu tahay magaalada nairobi ee dalka kenya
intaasna waxaynu kaga gudbaynaa sheekadii lama huraan oo halkaad kala socoteena waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a sheekadaasi xiisaha badan oo inoo socon doonta ayaanu kusoo gabagabeynayna baahinteena idaacaddeed oo idin ka imaneysay v o a tan iyo kulanti dambe oo maxamed cabdi sandheere iyo anigoo xuseen baro idinla saasiyo nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.